magaalada qardo ayaa markiin ku horeeyay talakadaha furay shirkada hasaarasa ee iska xooloota saytio laka magacaabo u anfaca munaasabadan oo lakadaha furaay iyo weliba gumruugku hayaya maamulka gobolka kaarkaar iyo kanqardha ganacsatada iyo xoolo dhaqatada doctor cabdikariin kaysiye oo kumid ee madaxda shirkada hasaarasa ee iska xoolo anfac iyo kuwarbiya walyaawaya hasaarasa
loogu talagalay in lagu soo saaro in lagu xoojiyo wax soo saarka dalka dhanka calafka xoolaha shirkada yoolka ugu weyne loogu talagalay waxa weeye in lagaga maarmo ama lagu yareeyo wax soo saarkii lagu yareeyo soo dhoofintii calafkii dibadda laga keeni jiray waxyaabaha kale ugu sii muhiimsan baa waxaa ka mid ah calaf marka uu soo saaro waxa kor u qaadmaya wax soo saarkii dalka wax soo saarka kala duwan ay leedahay shirkada barashada calafka anfac waxaa ka mid ah geela calafka geela caanaha laga dhiso ama laga maalo calafka geela oo ratiga ah calafka geela lagu naaxiyo calafka looda caanaha laga dhiso calafka looda lagu naaxiyo calafka ariga lagu naaxiyo calafka ariga caanaha laga dhiso marka energigii intii loogu talagalay wuu leeyahay laba wuu leeyahay fosforaskii wuu saddex wuu leeyahay brotiinkii hana kumidee xubnoog ayaa ku qaybgalay munaasabada iyo sheegay in baahi weyn lanqabiya shirkadunga waa ku dhiirigelinana aqoonyahanka hadda tan fakeray iyo aqoonyahan kaleo dalka jooga waa ku dhiirigelinaynaa sidaas si la mid ah waxaa iyaduna muhiim ah si loo dhiirigeliyo ganacsiga gudaha dowladda waxaa laga rabaa in ay u fududayso dadka gudaha wax ka soo saaraya oo warshadaha ka samaynaya in loo fududayo waxaa gacantaada ku samaysatay oo kuwaalitiga leh oo aad hubto ayaa fiican iyo wax aadan sida loogu soo sameeyey hubin marka haddaan qiimaha keliya ictibaarino oo lagaba yaabo in cumaan ama meel kale ama mid mid ka jaban laga keeno la arko kuwaasaa ka jaban taasi ma anfacayso waddankeenana anfaci mayso iyaga waxaa kaloo rabaa inay ka dadaalaan wuxuu inay kala go-aan kala go wuxuu ka mid yahay waxyaabaha haddii waxay ku xidhantahay horta qaro keliya iyo soonaheeda inta xoolo jooga haddaa ku filaataan baaba ganacsi weyna magarata wax ku filan kartaan wadanku waa wadan badan oo xoolo ka buuxaan laakiin materiaalkuna yuu idinkala kala goyn waxaa keenaysaana hagaajiya